halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america dowladda maraykanka ayaa si weyn kor ugu qaaday weerarada ka dhanka ururka al-shabaab gaar ahaan gobolada dhexe ee soomaaliya ugu yaraan shan weerar oo dhinac cirka ayaa maraykanku ay qaadeen afartii maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inay dhaceen duqeymo kale oo dheeraada weeraradan ayaa bartilmaameedsanaya maleeshiyada al-shabaab ciidankooda iyo gooba ay hubka ku kaydsadaan warbixintan waxaa inoo diyaariyey jacfar kuukay
saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada maraykanka taliskooda afrika waxa ay gobolka mudug gaar ahaan nawaaxiga xaradheere ka fuliyeen shan weerar oo dhanka cirkaa laba weerar waxa ay qaadeen isniintii oo ay nofembar sagaal iyo tobanka ahayd midna waxa uu dhacay talaadadii oo nofembar ay labaatan ku beegnayd halka labada kalena ay ciidamadu fuliyeen koob iyo labaatankii bishan oo arbaca ahayd taliska afrika ee ciidamada maraykanku waxa uu qoraal uu soo saaray ku sheegay in weeraradaasi oo lala eeganaya al-shabaab iyo goobo ay hubka ku qariyaan lagu dilay isugeyn konton xubnood oo maleeshiyadooda ka tirsan waa markii ugu horreysay oo ciidamada maraykanku saddex maalmood oo isxiga ay weerar dhinaca cirka ah ku qaadaan aagag isku muuqda oo haddana bartamaha soomaaliya ku yaalla haddaba waa maxay muhiimadda duqaymahan isdaba yaalla waa kan korneyl cabdulaahi cali macaw oo agaasimo ka ah macadka daraasaadka amniga soomaaliya muhiimadaas waxa ay ka dhigan tahay inta badan waxa ay xoogga ay saari jireen muxuu ahaaye ciidamada maraykanka inay maaragtay koonfurta hase ahaatee argagixisada bakdin gashay awgeed ayay waxa ay u soo gudbeen muxuu ahaa dhinacan iyo xaradheere iyo zoonkaas maaragtay galmudug waxa ay dhibaatooyin xoogle ay ku hayeen miyiga inay caruurta ka afduubtaan inay maaragtay xoolaha ay ka dhacaan taa ayaa sabab u ah meesha ayay maaragtay xoogga ay soo saareen inay xeryo ciidanna ay ka furtaan halkaana maaragtay ay ku dhuumaalaystaan argagixisada madaxdooda africom waxa ay qoraallada ay weerarradan ku sheeganayeen ku xuseen inaanay jirin cid rayidahoo wax ku noqotay dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in goobaha la bartilmaameedsaday ay ahaayeen aag ay al-shabaab muddooyinkanba ku keli ahaayeen ayagoo socda unba yimaadeen dhankaa caaday ka yimaadeen kolleyba meel hawda oo ay joogeen weeye oo waddadaasu ay ka doonneed oo gaadiidka uu ku socon waayey oo gayidba uusan mari jirin oo laga joogsaday joogtaas marka sidaasaan u maqlaynay adugu waxa weeye gantaalo badan oo ilaa toddoba mirgaari ayaa ka dhacay meeshaas marka sidaas ayaan ugu jeednay uuradeeda iyo waxaas ka dhacaya haddana ma aynaan tegin goobtii waxaasu ka dhaceen annagu ma aynaan istaagin sida qoraalka africom lagu sheegay duqaymahani waxa ay hoos u dhigayaan awoodda al-shabaab ee la xidhiirta abaabulka weeraro ay mustaqbalka geysato waxaanay curyaaminayaan xiriirka hoggaankeeda sidoo kalena waxa ay xadidayaan xorriyadda ay u leedahay dhoolatuska ay maleeshiyadu gobolka ka samayso sanadkan sii dhammaanaya ciidamada maraykanku waxa ay ka fuliyeen soomaaliya saddex iyo soddon weerar oo dhinaca cirka waxaana lagu dilay maleeshiya ay tiradoodu kor u dhaafaysa laba boqol sanadkii lasoo dhaafay maraykanku waxa uu al-shabaab ku qaaday saddex iyo soddon weerar oo kale oo dhinaca cirka waxaana sanadkaasi uu fuliyey tiradii ugu badnayd oo duqayna oo uu maraykanku ku qaado bartilmaameedyo soomaaliya ku yaalla laakiin tirada weerarada sanadkan ay maraykanku ku qaadeen goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin soomaaliya waxa ay la eg tahay intii ay labada kun iyo toddoba iyo tobankii oo dhan ka fuliyeen dalka maadaama ay bil iyo siyaado ka harsan yihiin sanadkanna waxaa dhici karta in tirada weerarada labada kun iyo siddeed iyo tobanka ay rikoor cusub dhigaan oo uu noqdo sanad ay dhaceen weeraradii ugu badnaa abid ee uu maraykanku ka fuliyo gudaha soomaaliya korneyl cabdulaahi cali macaw agaasimaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya waxa uu rumaysan yahay in tani ay keenayso in ciidamada dhulku ay ku siqaan goobo badan oo hadda al-shabaab gacanta ugu jira sidii dhacdayba sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii xilligaasoo dowladdu ay qaaday howlgal loogu magac daray indian ocean kaasoo magaalooyin badan al-shabaab looga qabsaday waxay soo kordhi karaan hadda matalan haddii aan tusaale usoo qaato xilligii oo madaxweynaha xasan sheekh oo madaxweynaha ka ahaa wadanka xilligaas waxa waaye dagaal oo oo saf ballaarane oo maaragtay degaan kasta laga qaaday ayaa lagu qaaday cadowga waxa waaye buuli burtaa la qabtay jallaqsiyaa la qabtay mahadayaa la qabtay maxaan ku idhaahdaa janaale baraawe marco dagaalkaas wuxuu ahay dagaal maaragtay oo indian ocean loo bixiyo oo maaragtay ay ciidamada iyo amisom ay maaragtay isla wada ay saf ballaaran ay u wada galeen marka duqeymahani waxa ay natiijo wanaagsan ay kasoo baxaysaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo nabad sugidda iyo booliiska intaba maaragtay inay ay ka qayb galaan dagaalkan ay ka qayb galaan iyo dadka mutadawiciinta ah oo muxuu ahay shacabka oo degaanka loogu tegay si kastaba maraykanku waxa uu ujeeddada ugu weyn ee weeraradan uu qaadayo ku sheegay in meesha looga saaro halista ay al-shabaab ku hayaan soomaaliya dalalka deriska iyo danaha maraykanka islamarkaana loogu gogol xaro sidii xoogaga dowladda federaalk soomaaliya ay mas-uuliyadda ammaanka dalka ugala wareegi lahaayeen ciidamada amisom
mahadsanid jacfar kukaay oo noo diyaariyey warbixintaasi ku saabsanay duqaymihii ugu dambeeyey maraykanku ka geystay bartamaha soomaaliya